haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal xeer dhaqanka guurka soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka nool yihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay in xaq aan la dafiri karin uu nin waliba u leeyahay inuu guursado afadii uu walaalkiis ka geeriyooday hiddahaasna waxaa la too ah amaba u dhow dhow xigsiisanka ama xiskiisanka caadada iyadana loo yaqaan oo ah in ninkii ay afadu ka geeriyootaa uu reerkii iyada dhalay gar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan gaar ahaan markii uu yarad raalli laga noqday uu horey uga bixiyey sidaan ku mala weynahay kala dumaalidda dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhex gaamuray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay gaar ahaan xilligii aqoondarrada jeerka lagu magacaabo carabtii wakhtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu takrifali jiray hadday dhaban leedahay wuu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn haddii kale nin kale ayuu u guurin jiray markaasoo uu isagu meherkeeda qaadan jiray haddii kale intuu tag xiro ayuu gayaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax alla wixii hanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u bannaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan si kastaba ha ahaatee guud ahaanba hiddahaas isaga ah islaamku wuu diiday wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhaxlaan sida ku cad qur-aanka kariimka ah gaar ahaan aayadda sagaal iyo tobnaad ee suuradda haweenka dhowaan ka hor dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada soomaalidu wadar ahaan u rumaysan tahay hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado oodhidii amaba oodhihii uu ka baxay wuxuu ahaa haweenayda soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda gaar ahaan bilaha uu saygeedu xaraarugga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta lasoo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay sidaas daraaddeed oolida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso hase ahaatee waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd waxaa loo oggolaa inay mid ka doorato shaygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu galo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso markaas bay ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay gesi jirtay kii aan indhaheeda buuxin jirin waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhigee kii ninkeedii waa ku diray iyo guud ahaan midka ay xantiiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto waa halkii uu qabaan burxan ka odhan jiray ma dumaalo naaguhu ninkay nolol ku dayshaan ka soo qaad haweenayda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qura oo aanu ku kala wehelin ka soo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tirin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saaweyn karin markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan barbaar ha ahaado ama reer ha ahaadee isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu dirqiyi jiray inay guursato kolka hore waa diidaa markaas baa laga diidaa isagaa la baryaayo haweenaydu hadday ku diiday iska daa lagu yidhaahdaa kolkaas buu diidaa dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa waana siduu xeerku ahaaye nin kale oo soo ag mara oo xataa xodxodo ugu yimaada ayay weydaa dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guulaystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa eegana inuu ninkeeda noqdo shaaribada u duugaya taas baa waxay ku reebtaa uurxumo gucasho aan gelinna ka maqnaan iyo tiiraan iyo olol joogto ah maanseyahanadii soomaalidu in badan ayay tixahooda ku soo qaadeen haweenayda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay iyaga qudhowdu kolka ay tiiraanyoodaan ee ay wax tabanayaan meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan ayay haweenaydaasi maankooda ku soo dhici jirtay markaas bay isku saaweyn jireen soo qaada allah u naxariistee gabyaagii la oran jiray guuleed socfo samatar oo kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii qarnigii labaatanaad tiriyey gabaygiisii miir diir la baxay wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigto ahaayeenoo isaga oo waxdoona uu u sadcaalay dabadeedna uu hungo kala soo noqday tuducyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mawdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masaalkeeda mar kale waxaad soo qaadataa gabyaagii caanka ah ee la odhan jiray cabdilaahi suldaanoo timacadda lagu naanaysi jiray kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo lixdankii ayuu allaha u naxariistee wuxuu tiriyey gabay isna calaacal ahaa gabay uu kaga murugoonayey tuulo soomaaliyeed oo goor galab ah dadkii degganaa ay ciidamadii boqorxayda salaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweenayda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo markaas buu yidhi sida naag ninkeedii mudnaa mawdku kala qaaday oo macangagliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyay murugtay laabtaydu guulad jocofe wuxuu ahaa reergadood cabdulaahi suldaanna wuxuu ku noolaan jiray jabuuti hargeysa iyo degaanada galbeedka kaga aadan labadooda tixood waa isku fikradoo waa isku erayee maxay tolow sidaas ku noqotay wax kale ha u malayne waa dhaqanka iyo hiddaha soomaalida oo isku mid ah isku meelna ka dabqaata dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo waano toddobaadka soo aadan iyo barnaamij lamid ah hadduu eebbaidmo